إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar lala beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan milatariga dowladda federaalka kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa xalay la weeraray yugandhees ka haysta garoonka diyaaradaha magaalada barawe ee gobolka shabeellaha hoose roobab lagu qabowsaday ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka dayeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan kun iyo shan boqol oo doolar ayaa lagu abaalmariyey ardayga kaalinta koowaad ka galay tartanka madaarista wilaayaadka islaamiga ah qaybta soddonka jus lix iyo labaatan ka mida macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada deegaanka kunyabarow ayaa ka faa'iidaystay dowlad loogu qabtay magaaladaas dagaalka ka socda waddanka etoobiya ee u dhexeeya xukuumadda abeey axmed iyo qowmiyadda tigreyga ayaa saameyn dhinac walba ah ku reebay dhammaan hay-adaha dowladda xabashida etoobiya madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa jenaraal howlgab ah u magacaabay hubgaarsiinta dalka ukrain
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkii oo faahfaahsan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkaasi war kale oo ku aadan yugandhees ka haysta garoonka diyaaradaha magaalada baraawe oo weerar lagu qaaday iyo faahfaahin dheeraada oo laga helayo weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo lala beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo shalay fuliyey howlgallo ballaaran oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddii aynu ka horrayno magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa dhaawac shalay soo gaaray u geeriyooday jenaraal maxamed xaashi guuleed oo ahaa la taliyaha gaarka ah ee jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha ciidamada dowladda federaalka dhaawac culus oo ka soo gaaray qarax lagula beegsaday agagaarka isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho ayuu ugu dambeyn u geeriyooday jenaraal maxamed xaashi waxaa sidoo kale qaraxaas ku dhintay toddoba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ah isla gobolka banaadir rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka bartaan kontarool ee ay beegsadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku taalla degmada kaxda ee magaalada muqdisho isla magaalada muqdisho rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaara waxay xale ka fuliyeen degmada dharkenley waxayna ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay madaxay isla degmada dharkenley howlgalgaara oo shalay gelinkii dambe ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen ayay waxay ku dileen sargaal laba xidigle ah oo ka tirsan dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay xirsi xagaley dhanka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus waxay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya ciidamadan la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe faahfaahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray weerarkan lagu qaaday ciidamada ugandhayska ee ku sugan degmada baraawe dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa kontaroolka laga soo galo degmada jowhar dhanka jubbooyinka waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal culus oo habeen hore ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo lagu beegsaday deegaanka sinkaleer ee duleedka magaalada kismaayo waxaana weerarkaas ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland howlgallada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku socda si ay firfircooni ku jirto waxaana laga dareemayaa raqbada ay u qabaan dagaalka ay ku jiraan maadaama uu yahay mabda ay aaminsan yihiin waa mahadsan tahay haashim roobab lagu qabowsaday ayaa saacadii lasoo dhaafay waxa ay ka dayeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan roobabkan oo ahaa kuwo aad lagu qabowsaday islamarkaana saacado kala duwan ka da-ay deegaanadaas ayaa waxaa ka mid a deegaanada ay ka dayeen ceel cali degmada buuqa qable iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan rababka ka daayay deegaanadan ka tirsan gobolka hiiraan waxa ay ku soo aadayaan iyadoo inta badan degmooyinka iyo deegaanada dhaca dhulka ay soomaalidu degto ay ka daayeen rabab waaweyn kun iyo shan boqol oo doolar ayaa lagu abaalmariyey ardayga kaalinta koowaad ka galay tartanka madaarista walaayaadka islaamiga ah qaybta soddonka jis maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب رحب mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad ee muuqaalada lagu soo bandhigayo tartan qur-aan oo dhex maray madaarista wilaayaadka islaamiga ah tartankan oo ahaa qaybtii saddexaad islamarkaana lagu tartamayey soddonka jus ee qur-aanka kariimka ayaa u muuqda mid kasii xiiso badan labadii qeybood ee ka horreeyey waxaa kasoo muuqanaya arday aanan kala dhicin oo si aada heerkeeda u sarreeyo loo xifdisiiyey qur-aanka kariimka يا أيتها النفس المؤمنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي sidoo kale guddiga tartanka ayaa waxaa ka muuqanaya dadaal iyo taxadar badan iyadoo mid walibana uu kitaabka si quman u eegayo gunaanadkii filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka kaalinta koowaad waxaa galay cabdirasaaq xuseen ciise oo ka socday wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kaalinta labaadna waxaa galay maxamed nuur macalin mursal oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halka kaalinta saddexaadna u galay cabdifitaax axmed oo ka socday baayi bakool ardayga kaalinta koowaad galay ayaa waxaa la siiyey abaalmarin lacageed oo dhan kun iyo shan boqol oo dollar ardayga kaalinta labaad galayna waxaa la siiyey kun dollar halka ardayga kaalinta saddexaad galayna la siiyey siddeed boqol oo dollar
إياه حفظا للكتاب والثوم دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب
sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan ayaa inta uu filimka socdo soo jeedinaya hadallo kooban oo munaasabadda qur-aanka ku aadan qofka qur-aanka yaqaan mar waliba wuu ka sarreeyaa ninka aan qur-aanka garanaynin wuxuuna mudan yahay maamushid gaar ah waxaana daliil u ah dagaalkii uxud markii uu dhammaaday shuhadadana labalabo iyo saddex saddex loo aasayay ayaa nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu saxaabadiisii weydiinayay keebaa qur-aan badnaa kadib qofkii qur-aan badan ayaa iilka lagu hormarinayay salaadana waa sidaas oo kale waxaa la hormaraya qofka qur-aanka yaqaan haddaba meesha laysku dhaafay iyo cabirka adduun iyo aakhiro dadka lagu kala sarraysiiyo waa qur-aanka
alkataa'ib ayaa maalmo ka hor sidaan oo kale soo bandhigtay tartan qur-aan oo dhexmaray ciidamada xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lix iyo labaatan ka mid a macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada deegaanka kuwiya barow ayaa ka faa'iidaystay dowro loogu qabtay magaaladaas cali aadan ayaa ka waramaya macallimiinta madaarista qur-aanka ee deegaanka kuyimbarow ayaa ka faa'iidaystay dowro socotay muddo shan maalin ah iyadoona looga hadlay fadliga ay leeyihiin qurraada ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay sheekh cabdulilaah abuukhaalid oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ammaano culus waad haysaan dadku dadku waxbay ku ammaanaystaan alaab bay u dhiibtaan ganacsi bay u dhiibtaan idinka maanta waxaa laydiin dhiibtay ee bulshadu idiin dhiibatay waa wixii diinteeda ka soku ugu qaalisanaa xaggeeda wey waa ilmihi way dhaleen bulshadu ilmiheedii bay idiin dhiibtay macallin wax noo bar bay ku tidhi oo qur-aanka ha barto ha ku dhaqmo macnuhu saas wey markay gabadhu ku keenayso abuu ku keenayo ilmihiisa oo dugsiga keenayo macallimow ilmaha waxii bar macallimow ilmaha ilmo suuban baan ka rabaa oo diinta ilaahay ku dhaqma qur-aanka barta kuna dhaqman ka rabaa taas wey ujeedadu markaa mas-uuliyad weyn baa idin saaran nebiguna waatuu inoo sheegay oo yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can ra'yati sidoo kale waxaa isna xafladda ka hadlay nabadoon kufridiid oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ilaa diintii mar haddayna seefla-aan soconayn hadda fadhi ma yaalan inta aad badhaan iyo idinkuba qorayga intaad qaadataan inaad dadka u horraysaan sidii sidii duleedayn oo kale inaad noqotaan oo dadkii qur-aankii aad baraysaan ciidanka sida ardada aad qur-aanka u badhaanba qur-aanka u barhaaya dagaalkana waa gelinaya isaga u horreeyey macallinka sidaasaa laga doonaya inaad sidaa noqotaan oo na hogaamisaan baa la rabaa qur-aankiina badhaan dagaalkiina nagu hogaamisaan seeftii aad waddaan ugu dambayntii waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed awo cabdiraxmaan ikhwaani annagan waxaa rabnaa dayasho inaan shaalayta halkaasi naga horreeyay aan ku dayanno oo ahlu qur-aankii la rabay ee shareecadan ay sheegtay inaan noqonno haddaan doonayno inaan noqono ahlulahi wakhaasatu jazakum allahu khayran kulley insha allah tacaala sanadkan dee waa la dadaalay jazakum allahu khayran macallimiintu way dadaaleen intaajyo badan ay sameeyeen wax badan ay soo saareen tartamada waxaa weeyaan iyo qur-aanka lagu tartamay kaalimo fiican ay ka galeen gobolkana waxa weeyaan coimbro waxa umaynaa kaalin fiican ay ka galeen ee wilaayaadkana kaalin fiican ay ka soo galeen soo ma waxaa la rabaa insha allah tacala waxaas hadafkeenna maaha annaga hadafkeenna waxa weeyaan insha allah tacala dadka wax sax inaan barno ilahi tacala ugu dhowaano deegaanka kuwinbarow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhaca dowraad ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan dagaalka ka socda waddanka itoobiya ee u dhexeeya xukuumadda abe iyo qowmiyadda tigreega ayaa saameyn dhinac walba ah ku reebay dhammaan hay-adaha dowladda xabashida itoobiya maxamed ciise ayaa soo jeedinaya warkaas
tan iyo markii uu bilowday dagaalka waxaa marba marka ka dambaysa soo shaacbaxayay kala qaybsanaanta hay-adaha dowladda iyadoo dadka itoobiyaanka ah ay dhexdooda isku qaadeen colaad qoto dheer ayna adag tahay sida heshiis buuxa loogu gaaro colaadan sii xidhiidhaysanaysa mid ka mid ah tirirka ay ku taagan tahay dowladda xabashada itoobiya waa ciidanka militariga ciidanka dowladdan ayaana noqday kuwa u kala furfurmay hanaan qowmiyadeed baaritaan ay samaysay wakaalada wararka ee faransiiska a f b ayaa lagu sheegay in boqolaal ka mid ah ciidamada itoobiya ee kasoo jeeda qowmiyadda tigreega isla markaana ka mid ah ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan suudaan ay diideen inay dib ugu laabtaan dalkooda askartan oo gaaraysa ilaa shan boqol oo askari ayaa sheegay in ay u baqayaan naftooda isla markaana aysan isku aamini karin ka hoos shaqaynta nidaamka uu madaxda ka yahay abay axmed qaar ka mid ah ciidamada ayaa doortay in ay kusii sugnaadaan suudaan oo ay ka shaqeeyaan howlgalka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay sidaasi waxaa a f b u sheegay mid ka mid ah saraakiisha itoobiyaanka ah ee ku sugan dalka suudaan dowladda suudaan ayaa dhowaan dalbatay in la bedelo afar kun iyo shan boqol oo ka mid ah ciidamada itoobiya ee ka tirsan howlgalka qaramada midoobay isla markaana lagu soo bedelo ciidamo ka kala socda dowladaha qaaradda afrika dhowaan ayay ahayd markii dowladda itoobiya ay xabsiga dhigtay ciidamo ka soo jeeda qowmiyadda tigreega oo ka soo laabtay dalka suudaan taas ayaana cabsi ku beertay ciidamo kale ee dowladda itoobiya ugu maqan dalka dibaddiisa warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha maraykanka joe baiden ayaa jenaraal howlgabo u magacaabay hubgaarsiinta dalka ukrein dowladaha reer galbeedka ayaa sare u qaaday kaalmada milatari iyo midda dhaqaale oo ay siinayaan dowladda ukrein ee duulaanka daran kala kulmaysa ruushka aqalka cadde ee maraykanka ayaa sheegay inuu dardargelinayo gargaarka milatari ee u fidinayo xukuumadda kiyev si ay awood ugu yeerato inay iska difaacdo ciidanka ruushka ee qabsaday qaar badan oo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee waddankaas joe baiden ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay in jenaraal terry wolf uu noqdo madaxa isku xirka arrimaha ukrain jenaraalkan oo xubin ka ahaa golaha ammaanka qaranka maraykanka ayaa loo xilsaaray mas-uuliyadda hubgaarsiinta casiga reer galbeedka u qaadayaan ukrain jenaraal terry wolf ayaa lixdii sane ee lasoo dhaafay ahaa ku-xigeenka madaxa isbahaysiga caalamiga ah ee ku duulay muslimiinta ciraaq iyo suuriya waxaana la sheegay inuu saameyn weyn ku leeyahay arrimaha ukrain xukuumadda moscow ayaa isbuucii lasoo dhaafay ka digtay in maraykanka uu hub casri ah u gacangeliyo dowladda ukrein reer galbeedka ayaana saadaalinaya in dagaalka ka holcayay ukrein uu wakhti dheer qaadan karo sidaas daraaddeedana ay ka go'an tahay inay taageero dhan weliba ah siiyaan xukuumadda kiyev warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa